Fatahaadda webiga Shabeelle ayaa saameysay isbitaalka guud ee gobolka Hiiraan kadib markii biyuhu gaareen qaar ka mid ah qalabkii ugu muhiimsanaa isbitaalka. Biyaha ayaa buux dhaafay dhammaan qolalka loogu adeegayay bukaanada sida qaybta bukaan-jiifka, bukaan-socodka, qaybta shaybaarka, iyo qolal kale. Dr. Axmed Maxamed, oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka guud ee gobolka Hiiraan, ayaa ka warbixiyay saameynta ay biyuhu geysteen.
isbitaalka biyahan aaday u saameeyeen weliba meel biyihii hore aysan tegin ayay tageen waxaa cadeen kuugu filan qaybihii dhammaay sida qaybta emerjensiga oo waxa waaye sariirihii ay biyaha ka korboodeen iyo qaybtii sheebaarka oo ayadana een, biyihii ay aad u saameeyeen qaybihii dhammaan isbitaalka een, waxa waaye biyo ayaa xirqiyey oo waxa waaye meel hadda u fiiw ma lahan qalabkii isbitaalka yaalay hadday ahaan lahaayeen ah, joodariyaasha qaarkood hadday ahaan lahaayeen mashiinno qaarkood biyo ayaa oo la filayn inay meeshaas tagaayaan ayaa ka daba tegey wayna qooyeen Een, khasaare badan ee, isbitaalka wuu soo gaaray Ee, waxa waaye waana dhex taagannahay bartamihii isbitaalka waa u jeediin xaaladda ka jirto Ee, dhammaan magaalada een, ma haysato ee, haddii qof uu dhib yar xataa soo gaaro ama wax ay dilaaciyaan ma haystaan meel oo oo la geeyo Ee, sababtoo ah isbitaalkii weynaay saanay ayay biyo u yaalaan dadkiina ceel jaal lama gaaraan Een, waa xaalad aad u khatar ah dadkii magaalada micnaha inta badan meel caafimaad oo oo waxa waaye een, sidii isbitaalkii oo danta guud oo ummadda wax walba u qabanayay saana ayaa biyo u yaalaan marka khasaaraha ugu badan ugu daranna waa taas qayb walbo iyo meel walbo oo waxa waa isbitaalka ka mid ah hadday ahaan lahayd emergencygii hadday ahaan lahayd ee, qaybihii qaliinka qaybihii umulusada iyo dhalaanka qaybihii caruurta ee, nafaqadarrida qaybihii een, een, quudinta ee, ilmaha qaybihii bukaan socodka dhammaanba isbitaalka waxa waaye gebigiisba biyo ayaa la wareegay waana bad Isbitaalka guud ee gobolka Hiiraan ayaa muhiim u ahaa bulshada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada waxaana xilli roobaad kasta saameyn xooggan u geysto fatahaadda webiga Shabeelle.